wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlgoboleedka hirshabeelle ayaa si rasmi u bilowday howlo dayactir lagu sameynayo webiga shabeelle si looga hortago fatahaada webiga shabeelle oo bulshada saameyntaban ka soo gaarto xilli roobaad kasta dayactirka ayaa laga bilaabay meelaha uu webigu sida xawliga uga fataho wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir ayaa ugu horeyn ka warbixiyey dibi dayactirka lagu bilaabay jiinka webiga shabeelle inaan joogno xaafadda kulmis sidaa arkaysaan xaafadda kulmis waa hoos ayay jirtaa webigana korow jiraa khatar ayaa ka jirtay in maanta marka wasaaraddu iska xilqaanto oo ilaa iyo konton mitir oo webiga ah shan boqol oo mitir aan dhehe cafwan in howl laga qabto aad aan ugu faraxsanahay runtii kambanigan hawsha munaha halkaan shaqada ka qabanayana waxaan leenahay sidii wasaaraddu kugu tala gashay iyo qorshihii aad ku heshiisay inaad ka fuliso ayaa lagaa rabaa waanu ku kulmeeri doonnaa anoo jaaniskan ka faa'iidaysanaayo waxaan rabaa in halkan baaq ugu diro sidaa arkaysaan maalmahanba waxaan ku mashquulsanayn buqdii baarrey sidoo kale iyo geeda barkaan dhowr meel oo biyo ka baxeen ilaa iyo toddoba ah oo ay wasaaraddu xoog iskugu geysay iyo shacabka tuuladaas waxaan leenahay kuwa fududeeya fatahaadaha waan ka warqabnaa maamulada degmooyinka iyo ilaamaha amniga waxaan leenahay arrintaas il gaar ah dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlgoboleedka hirshabeelle maxamed sheekh maxamuud ayaa sheegay in ay dadaal ku bixin doonaan sidii loogu hortegi lahaa webiga shabeelle
ka bilownay xaafadda kulmis oo ka tirsan degmada jooha xaafaddu sida wasiirku uu sheegay waa xaafad goda webigaa ka koreya sidaas darteed waxaan samaynay caratuur oo loogu talagalay in difaac adag loogu sameeyo ka hortagga biyaha socdo iyo fatahaadaha sidoo kale beryahan waxaa aad uga shaqaynaynay boqda ka socotay tuuladii la yidhaahdo baarey oo ay iska kaashanayeen maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaradda beeraha oo hirshabeelle oo iskaashanaya sidoo kale waxaa kaloo jiro boqo kale oo wasaaradda ay ka shaqaynayso oo ku yaalo isla degmada jowhar iyo xawaaley imahaday intaba falilaahi alxamd waxaa ka socota shaqooyin badan oo la taaban karo